Hay'adda Al-Raxma oo kaashanaysa ururka Hoodaale ayaa celebiyood cusub ka hirgeliyay deegaanka Boodaale ee hoostaga degmada Buulaxarar ee maamulka Somalilan. Celebiyoodkan ayaa waxaa baahi badan u qabay bulshada ku nool deegaanka oo intooda badan ay yihiin xoolo dhaqato isla markaana muddo dheer la daalaa dhacayeen helitaanka biyo nadiif ah. Guddoomiyaha hay'adda Al-Raxma Sheekh Cabdulla Ibraahin ayaa sheegay in ceelkan qayb uu ka yahay dadaallada hay'addu ku doonayso in ay wax ka qabato dhibaatooyinka biyo la'aaneed ee ka jira deegaanada miyiga iyo dalka.
goobtan aan joognaa maanta waa boodaala weeyaan ceelkan waxaa dhisay ururka hoodaale waananu mahadnaqaynaa kuna soo hagaajiyey jimciyadda raxmal khayriya kusoo hagaajiyey waxaanu leenahay aad baa u mahadsantihiin deegaankiinni wax u qabateen dadkiinni wax u qabateen waa ku mahadsantihiin waxa weeyaan meel waxaa ka qodeen u baahnayd dadka iyo dalku waa u baahan yahay dooxana waa doox ceel ay ka qodan yihiin ceel ka qodan yihiin idinkuna ceel baa ku leedihiin waa deegaan ballaaran waa so laga cabo oo aada looga cabo Qaar ka mid ah bulshada deegaanka Boodaale ayaa u mahad celiyay hay'adda Al-Raxma ee ururka Hoodaale.
marka hore ilaahay baa mahad leh iskugu keen keenay goobtan iyada ah mar labaadka waxaan u mahad celinaynaa ururka hoodaale london u k oo deeq biyood noogu soo deeqay noona soo mariyey doonraxma aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin halkan waxaa taallay baahi biyood oon la soo koobi karin maantase waynu haynaa midhadhalkeedu waynu haynaa dooxaa xoolu waystiba taagnaayeen maalin walba gabalka ayaa ugu dhici jiray saakana durbo xoolihii way kala ifafoomeen way kala dareereen ilaahay baa laga helaa intaa kadib dooxan haddii aan ku yar dhaadhaco wuxuu ka kooban yahay shan shan so ayuu shan so-ood buu ka kooban yahay sooda ugu sarraystay hay-addan alraxma ayaa ceelal hore ka qoday intii abaaraha waa lagu intifaacay waana lagaga soo doogay soona waynagaa maanta taagan oo waa soodaa weyne maanta aynu dhex taagannahay ceelkan laga qodo ceelkan ku dhacay weeye saddex goobood baa hadhan saddex so-ood baa hadhan saddexdaas so-oodna way u baahan yihiin baahidaa biyood ee ceelashaasi way u baahan yihiin waayo waxay kulansataa boodaale waa dhul ballaadhan deegaan ballaadhan oo bilaabiyaabuu ku yaallaa ilinta ilaa biyaha ilinta ee riigga biyo nooma dhexeeyaan dooxa bijina biyo nooma dhexeeyaan inta ka salayna biyo nooma dhexeeyaan inta ka dhexle nin maray waa maray nin garayna nin arkayna wuu arkay ninaan aragna dee waanu u sheegaynaa marka dhulka deegaanka intaa leeg ayay boodaale biyo u tahay biyuhu way fogaadaaneen laakiin ayada biyuhu kama gudhaan Si kastaba ha ahaatee, celebiyoodkan cusub ayaa kusoo beegmaya xilli ay dalka ay ka jiraan abaaro baahsan oo saameyn xooggan ku yeeshay bulshada ku nool miyiga iyo xoolahoodaba.